waad mahadsan tahay walaalka marka laga hadlaya dhacdooyinka waaweyn ee uu sanadkani martigeliyey waxaa sheegan oo aanan marnaba laga tegi karin weeraradii ay isweedaarsanayeen kooxda xuutiyiinta ee ka dhaqdhaqaaqda dalka yemen oo dhinac ah iyo dowladaha galbeedka oo ay horboodayaan maraykanka iyo ingiriiska oo dhinaca kale ah tan iyo inta uu kayaanka gumaystaha ah duulaanka cadowtooye gudaha oogu galay marinka go'doonsan ee khaza diyaaradihiisa dagaalka dabaabaadkiisa iyo ciidankiisana ay bilaabeen in ay gumaadaan muslimiinta marasta ah ee halkaasi ku go'doonsan waxaa caalamka ka hanaqaaday baraarug hor leh oo ka dhan ah yahuudda iyo gardarrada ay ku hayso muslimiinta reer filistiin arrintan ayaana wax badan ka beddashay ra'yul caamka dunida markii uu maamulka yahuudda daaha ka qaaday wejigiisa wuxuushnimo waxa uu kayaankan dhiciska ah martigeliyey daad cunaqabatayn collaytan iyo ka soo horjeedsasho ah kuwaasi oo oga imaanaya bulshada xorta ah ee ku nool caalamka iyo qaar ka mid ah maamulada iyo kooxaha ka jira dunida kooxda xuutiyiinta ah ee ka dhaqdhaqaaqda dalka yemen islamarkaana taabacsan dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa safka hore soo gelayso marka laga hadlaya jihooyinka colaadda iyo cunaqabataintaba ku iclaamiyey kayaanka gumaystaha ah ee yahuudda waxa ay xuutiyiintu ku dhawaaqeen bilowgii dagaalka khaza in ay maraakiibta iyo doonyaha ganacsi ee yahuudda aanay soo mari karin marinbiyoodka baabulmandab khaliijka cadmeed iyo si guud badda cas iyagoona ku dhawaaqay cunaqabatayn rasmi ah oo ay ku soo rogeen baabulmandab taasi oo ka dhan ah masaalixda yahuudda iyo reer galbeedka tabantaabiyo durbadiiba waxa ay xuutiyiinta badda cas ka bilaabeen in ay fuliyaan go'aankoodii cunaqabataynta ahaa ee ay ku dhawaaqeen iyagoona bilaabay in ay bartilmaameedsadaan markab weliba iyo doon kaste oo ay leeyihiin dowladaha galbeedka ee tabantaabiya yahuudda iyo kayaanka gumaystaha ah kooxda xuutiyiinta ayaa beegsaday maraakiib iyo doonyo ku wajahnaa dhanka kayaanka sahyuuniga ah oo gooshayay biyaha badda cas iyagoona qaar kale oo doonyo ah afduubtay sida doonta galaxi laydar oo ay afduubteen kooxda xuutiyiinta xilli hore bishii afraad ee rabiicul awal ee sanadkan inaga sii idlaanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda kooxda xuutiyiinta ayaa waasicisay howlgalkoodii ka dhanka ahaa maraakiibta yahuudda iyagoona sheegay in ay beegsan doonaan doon weliba iyo markab kaste oo ku wajahan dhanka yahuudda ciddii dooniba ha lahaatee maraakiib tiro ah iyo doonyo militari ayayna gudaha badda cas ku beegsadeen in ka badan boqol sagaashan iyo lix doon iyo markab ayay beegsadeen kooxda xuutiyiinta kuwaasi oo ay lahaayeen maraykanka iyo yahuudda amaba ku sii wajahnaa dhanka maamulka yahuudda sidaba ay qorayaan wakaaladda anadol agency iyo kanaalka alcarabiya aljadiid kadib markii ay xuutiyiinta ballaariyeen beegsigoodii ka dhanka ahaa maamulka yahuudda ayna sii xoojiyeen cunaqabatayntoodii ka dhanka ahayd marinbiyoodka baabulmandab khaliijka cadan iyo guud ahaan badda cas waxaa dhankooda isbahaysi ka kooban dhowr dowladood ku dhawaaqay dowladaha maraykanka iyo ingiriiska taxaalufkaasi oo ay ku sheegeen in lagula dagaalamayo xuutiyiinta laguna soo furanayo doonyaha ay gacanta ku hayaan looguna gargaarayo maamulka yahuudda ee isirsifaynta kula kacaya muslimiinta reer filistiin sidaba ay caddeeyeen madaxda galbeedka ee isbahaysigaasi ku dhawaaqday isbahaysigan loogu magacdaray ilaaliyaha barwaaqada ayay dowlado tiro ah oo ay ugu muuqdaan maraykanka ingiriiska holland denmark iyo kanada ayaa si toos ah u saldhigtay gudaha badda cas si looga hortago beegsiga xuutiyiinta ee ka dhanka ah masaalixda yahuudda iyo reer galbeedka wixii intaasi ka dambeeyey dagaal toos ah ayaa ka dhex qarxay xuutiyiinta iyo maraykanka diyaaradaha maraykanka ayaa bilaabay in ay duqaymo culus ka geystaan gudaha dalka yemen kooxda xuutiyiinta ah ayaa dhankeeda u qalab qaadatay in ay iska caabiso maraykanka ayna ka soo rido diyaaradaha uu ku soo weeraray haddii aynu milicsanno duqaymihii oogu cuslaa ee uu maraykanku ka geystay dalka yemen iyo falcelinadii ay xuutiyiinta ku beegsanayeen masaalixda maraykanka iyo howlgalladii ay ku soo ridayeen diyaaradihiisa dagaal ee dhacay sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda waxaa laga xusi karaa oo ugu weynaa maraykanka iyo ingiriiska oo iskaashanaya ayaa silsilad duqaymo ah oo xooggan waxa ay ku qaadeen dalka yemen intii u dhexaysay soddonkii bishii lixaad ilaa toddobiiy tobankii bishii toddobaad ee sanadkan inaga sii idlaanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda sidoo kalena waafaqsan dhanka miilaadiyada labiiy tobankii bishii janawari ee sanadkii labada kun afar iyo labaatanka ilaa toddobiiy tobankii bishii janawari ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka magaalooyinka sancaa oo caasimadda yemen ah alxudayda taciz albaydaa iyo sacdah ayaana ah magaalooyinka ugu badan ee uu maraykanka ku beegsaday duqaymihiisa inta uu dalka yemen ka waday howlgalladiisa dhanka cirka ah toddobiiy labaatankii bishii sideedaad ee sanadkan sii idlaanaya ilaa afartii bishii sagaalaad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda maraykanka iyo ingiriiska oo iskaashanaya ayaa duqaymo xoogan la dhacay goobo ku yaalay magaalooyinka alxudayda iyo sancaa oo ay ku sheegeen in ay lahaayeen kooxda xuutiyiinta labiiyo tobankii bishii sideedaad ee isla sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda diyaaradaha duuliyola-aanta ah ee maraykanka ayaa duqaymo ooda ooga qaaday deegaano ay yemen kaga sugan yihiin kooxda xuutiyiinta oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee sancaa labaatankii bishii sagaalaad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada diyaarado raacsan maraykanka iyo ingiriiska ayaa dalka yemen ka fuliyey ilaa saddex iyo toban duqayn oo ay ka geysteen magaalada alxudayda ee dalka yemen halkaasi oo ay dowladaha galbeedka sheegeen in ay xarumo waaweyn oo keed hubeed ah ku lahaayeen kooxda xuutiyiinta ah ee raacsan dowladda iiraan dhankooda kooxda xuutiyiinta ah ayaa maalinkaasi warmurtiyeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in duqaymahaasi ay geysteen maraykanka iyo ingiriiska aanay beegsan xarumo ciidan balse ay baabi'iyeen dad shacab ah ayna ku dhinteen lix iyo toban qof halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen ilaa soddon iyo shan kale kooxda xuutiyiinta ayaa iyagana dardargeliyey howlgalle ay iskaga caabinayaan duqaymaha maraykanka iyo dowladaha garab socda ee ay ku beegsanayeen deegaanada ay ku sugan yihiin waxaana intii lagu guda jiray sanadkan sii idlaanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda ay kooxda xuutiyiinta ah beegsadeen doonyo dagaal oo ay wateen taxaalufka uu horkacaya maraykanka iyagoona soo riday diyaarado aad u tira badan oo maraykanka qiimo xoogan oogu fadhiyey warbixin ay dhowaan soo saartay shabakadda fox news ee ameerikaanka ah ayaana daaha ka rogayso in maraykanka kob iyo labaatan diyaaradood looga soo riday dalka yemen intii uu ku guda jiray duulaankiisa ka dhanka ahaa kooxda xuutiyiinta ee ka dhaqdhaqaaqda dalka yemen sida uu ka marakacayo telefishinka c n n ee ameerikaanka ah hal bil gudaheed ayaa laga soo riday maraykanka ilaa shan diyaaradood oo nooca m q sagaal raabar ah oo qiimaheeda lagu qiyaaso soddon milyan oo dollarka maraykanka ah marka la isku wada daro wadarta guud qiimaha lacageed ee uu maraykanka ku waayey diyaaradaha kow iyo labaatanka ah ee laga soo riday inta uu dagaalka ka waday dalka yemen waa ku dhowaad lacag gaaraysa toddoba boqol oo milyan oo dollarka maraykanka ah waa hal bilyan oo saddex boqol oo milyan dhiman kadib markii uu maraykanka xamili waayey dagaalka kala dhexeeya xuutiyiinta horaantii bishii kow iyo tobnaad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda ayuu heshiis xabad joojineed la saxiixday kooxda heshiiska ayaana ahaa mid uusan ku jirin maamulka yahuudda oo uu maraykanka u galay naftiisa oo keliya tani ayayna khubarada ku tilmaameen in ay ka dhigan tahay jab gaaray maraykanka maadaama uu ka baxay dagaal uu u soo galay yahuudda darteed isaga oo aanan u hadlin kayaanka gumaystaha ah